Doorashada guud ee Itoobiya oo lagu waday inay qabsoonto sanadkii hore ee labadi kun iyo labaatankii ayaa dib loo dhigay iyada oo loo ballansan yahay bisha Juun ee sanadkan labada kun koob iyo labaatanka. Haddaba, maxay yihiin caqabadaha ku gadaaman qabsoomidda doorashadan? Sideese looga tallaabsan karaa? Daraasad arrintaasi ku saabsan ayay xarunta daraasaadka ee Siraad oo saldhiggeedu yahay magaalada Jigjiga ay toddobaadkan soo bandhigtay sida uu faahfaahinayo madaxa xaruntaasi Xasan Ciise Khazaali.
daraasada aan samaynay waxaan ku eegeynay caqabadaha ku horgudban doorashada la filayo in ay etoobiya ka dhacdo bisha juun ama bisha lixaad ee sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka waxaa markaa aanu fiirinaynay caqabadaha si guud dalka ugu maaragtay saameynaya iyo caqabadaha si gaar ahaaneed u saameynaya ee gobolka soomaalida marka caqabadaha kuwo guud oo la wadaago ayaa jira oo ay ka mid tahay matalan saameynta cudurkan safmarka ah ee la yidhaahdo covid sagaal iyo toban kaas oo laba kacdayntii saddexaad hadda maaragtay adduunyada maraya waxaan u aragnay inuu caqabad yahay maadaama markii horeba doorashada oo la qaban lahaa sanadkii hore dib u dhigisteeda uu isagu qayb ka ahaa waxaa kaloo caqabadaha aynu daraasada warbixinta aanu soo saaray loo arkay inay ka mid tahay arrimaha amniga ee si guud dalka marka loo eego iyadoo ay jiraan meelo ay qalalaasayaal iyo wax ay ka dhacayaan marka in taasi ay ku noqon karto iyaduna maaragtay caqabad guud inay doorashada ay horjoogsan karto ay ku noqon karto waxaa kale oo caqabad guud iyadna noqonaysa inkastoo bulshooyinka xoolodhaqata beeraleyda ay tani gaar u tahay sida shucuubta soomaalida iyo canfarta iyo oromada qeybo ka mid ah iyo benishanguulka oo kale ay u tahay waxaa jirta roob yaraan sanadkan oo roobkii maaragtay horena si fiican looma helin kii kalena weli ma aanu bilaabmin marka iyadoo dhul fara badan oon fara badan uu ka jiro ayadna waxay noqon kartaa saameyn caqabad ku noqon karta maaragtay doorashada ku noqon karta iyadna maaragtay noqon kartaa waxaa kale oo iyadna aanu aragnay inay caqabad guud ku noqonayso doorashada xisbiyada ku loolamaya tartanka oo xisbiyo fara badan oo kuwo maaragtay goboleed ismaamul goboleeda iyo kuwo heer heer wadan ah ama xagga national ah ay guddiga doorashadu ka dhigeen inaanay xisbiyo u qalma xisbiyo doorasheed inay noqdaan ee aanay ahayn marka yani caqabado jiray bay wax ku sii abuuri karaan gobolka soomaalida oo kale haddii aanu eegno si gaara waxyaabaha caqabada ku noqon karaa waxaa ka mid a in abaartaasi iyadu si gaara ay dadkii xoolo dhaqatada ahaa ay dadka soomaalida si gaara u haysa iyagoo ay qowmiyado kale ay la wadaagaan waxaa kale oo iyadna caqabadaha dadka soomaalida haysan kara ka mid a qofku sida uu daacad ugu noqon karo xisbiga iyo beeshiisa labadaas siduu isku waafajin lahaa ma beeshuu daacad u noqdaa ma xisbigu daacad u noqdaa taasina waa caqabad dadka soomaalida ah waxaa kaloo aad moodaa in qowmiyadaha kale ay abaabulan yihiin oo ay maaragtay waxyaaba ay ka midaysan yihiin oo waaweyne ay jiraan halka qowmiyadda soomaalidana ay dhici karto inaanay jirin waxyaabo ay ayna dareensanayn laakiinse iyaga ay maaragtay ku noqon karta caqabad marka qodobo noocaas oo kale ah ayay daraasadu soo bandhigaysay oo ay ka hadlaysay doorashada sanadkan ayaa xiise gaara u leh dadweynaha itoobiya oo aan u baran doorasho xor ah sida uu faahfaahinayo xasan ciise khasaali oo ah madaxa xarunta daraasaadka iyo cilmi baarista siraad ee magaalada jigjiga etoobiya intii ay jirtayba iyadu doorasho ka dhacdaa horta tani waa tii lixaad bay noqonaysaa shan doorasho horaa soo dhacay waagii xayla silaasana doorasho ma jiri jirin markii migisana ma jiri jirin intii tii belef ay joogtana shan doorasho ayay qabteen shanta doorashona wax sagaaliyo sagaashan ka badan iyagoo uunbaa ku shuban jiray oo qaadan jiray marka doorashadan hadda waxaa la filayaa ugu yaraan in ay maaragtay mid cadaaladda u dhow inay iska noqoto oo ay maaragtay mucaaradku ay wax ku yeelan doonaan oo ay wax ka heli doonaan wax fara badanna doorashadani waxaa la saadaalinayaa qaabka ay u dhacdo in ay isbeddelka ka hana qaada etoobiya xagga siyaasadda marka la eego inay iftiimin doonto oo ay maaragtay ay horseedi karto haddii ay doorashadani markaas sida la rajaynayo ay u dhacdo inay wax wanaagsan kusoo kordhin karto dalka xagga sumcadiisa dibadda marka la eego iyo kalsoonida ay dadku ku qabaan hay-adaha dowladaha kala duwan ay ku qabaan ina intaba ay kusoo kordhin karto ayaa la qabaa iyada oo ay dhinaca kale taxadar xisbiyada mucaaradka ay ka muujinayaan inay doorashadu ay maaragtay waxyaaba ay ay ku ay ku gadanaan karaan oo maaragtay taxadar badan ay dhinaca ka muujinayaan u diyaargarowga iyo abaabulka doorashada oo ku dhowaad laba bilood ay ka dhiman tahay ayaa si weyn looga dareemayaa guud ahaan dalka etoobiya